markanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mid ka mid ah caqabadaha adag ee hor yaalla dowladdan cusub ee soomaaliya ayay khubarradu ku sheegeen dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka dowladihii hore ayaa midba meel soo gaarsiiyey geediga dastuurka kumeelgaarka ah haddaba maxay yihiin waxaa hor taagan dhammaystirka dastuurka dowladdani ma ku guulaysan kartaa kamiro dhalintiisa hannaankee loo mari karaa dhisidda maxkamadda dastuuriga ah iyo su'aalo kale oo muhiim ah ku saabsan dastuurka soomaaliya ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf oo ku magac dheer cali soomaaliya oo ku takhasusay dastuurka soomaaliya qoraallo iyo cilmibaarisna ka sameeya garyaqaan cali kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bukhaari waa maadsanta adiga iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha oo salaamaya oo kusoo dhowaa barnaamij waayahay marka hore bal haddii aan ku horumarno dastuurka qabyada ah ama dastuurka kumeel gaarhka ah ee soomaaliya bal haddii aad dhegaystayaasha aanan xogta ka hayn u faahfaahayso maxaan kala soconnaa xaggee wax marayaan waa mahadsan tahay dastuurkan waa dastuurkii ugu horreeyey federaal ah oo soomaaliya yeelato waxaa si kumeel gaara loo ansixiyey oo erge u ansixisay agoosta kowdeedii laba kun labaiyo tobankii oo si kumeel gaara loo ansixiyey xilligaas wuxuu saldhig u ahaa oo laga soo dheegtay cahdigii federaalka ee labada kun iyo afarta lagu qaatay dalka inuu federaal noqdo kaas ayaa saldhig u ahaa waana dastuurkii afraad ee markii la fiiriyo soomaaliya dastuurkii kun sagaal boqol lixdankii dowladii rayidkii ay lahayd iyo militarigii markuu dalka qabsaday oo toddobaatan iyo sagaalka dastuur cusub uu soo saaray inta kale ayadoo dalka lagu maamulayo wareegtooyin ama ahdiyo loo yaqaano baaqa koowaad iyo baaqa labaad iyo baaqa saddexaad sagaashankii markii ay dowladii ay sii dheeratayna waxaa jira dastuur uu soo saaray oo nidaamkii markaas dalka looga baxayay marka dastuurkii afraad ayuu noqonayaa markii jamhuuriyadda laga tiriyo dastuurada waxaa kale waxay noqonayaan caadiyo meelo xiliyo kala duwan lagu soo maamulay sidii kii labada kun afartii iyo labada kun iyo intii udhexeysay lixdan iyo sagaalkii todobaatan iyo sagaalkii iyo marxaladii wasaanada intaba marka dastuurka waa dastuurka ugu ballaaran xagga dasaasiirka soomaaliya muddo badan waana dastuurka federaalka ah ee keliya ee dalka inta federaal noqda la qaatay waana waxyaalo fara badan ayuu nidaaminayaa marka marxalada dastuurkan ayaa ka duwan marxaladihii dalka marka sidaas ayaa keentay in muddo uu noqdo dastuur qabyo qoraala ama si kumeel gaar ah marka waxaana la ansixiyey oo si kumeel gaara loo ansixiyey laba kun iyo labaiyo tobanka agosto bishii koowaad sidaas ayuuna ku yahay hadda dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa garta marka waxyaabaha dib u dhigayay in la dhammaystiro ama muranada ka soo baxayay dastuurkani waxay u badnaayeen murano siyaasadeed ha noqdeen kuwa u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ama maamulada qaarkood marka maxaa ka mid ah waxyaabaha u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro ee dastuurka ku jira waa mahadsan tahay sideedaba dastuur markii la sameynaayo waa waa heshiis bulsho oo markaas ay rabto inay nidaamkeeda siyaasadeed iyo qaabka isku maamuli lahayd ay ku heshiiso markii waxyaalaha la sameynaayo waxaa loo baahan yahay laba arrimood baa loo baahan yahay mid waxay tahay arrin farsamo oo technical ah oo qaabkii waxaan loo sameynaayo iyo qaabkii loo qabaayay waxna waxay tahay waxyaabo u baahan in heshiis bulshada ay ka gaarto iyadoo sii maraysa markaas dadkii markaas wakiilada u ahaa golayaashii shacabka ah ahaadaan ama dadka markaas talada hayo ee dowladihii dowlad goboleedyada ama dowladaha xibnaaka dowladda federaalka ahaadaan marka waxyaalaha ugu baahan heshiiska siyaasadeed waxay ka kooban yihiin qaybaha dowladda ay ka kooban tahay waa arrimaha garsoorka haddii la fiiriyo iyo qaabka maxkamadaha ay noqonayaan ayadoo dalku u federaal yahay waagi horena united system la isticmaali jiraa mahanaan mid ah oo hal garsoor uu jiray hadda marka qaabka uu noqonayo garsoor federaala iyo qaabka uu isku maamulayo iyo structureka uu yeelanayo waa arrimo u baahan in laga heshiiyo waxyaalaha maadaama waagi hore federaal la qaatay oo laba nidaam oo baarlamaan oo laba gole ay soo kordheen labada gole ee aqalka sare iyo aqalka shacabka sida u wada shaqeyn lahaayeen ee qaabka awoodahooda loo kala xadiyi lahaa iyada naftiskeeda arrimo u baahanin laga jaanabo ama siyaasadeeyey waxyaalaha la xiriira fulinka iyo qaabka uu noqonayo madaxweynaha awoodihiisa iyo golaha wasiirada iyo ra-isul wasaaraha iyo iyo qaabkaas in ayadan laga gaaro awoodahooda iyo kala saaristooda oo nidaamka siyaasadeed dalka uu ku xiran yahay waxyaalaha kale u baahan in laga wada hadlo waxaa kamid a qaabka awood qaybsiga dowladda awoodaha u qaybsanaysa labadeeda heer iyo qaababka ay dowladda ka koobnaanayso laba nidaam oo dowlad goboleed iyo dowlad federaal noqonaa ama dowlada hoosaa lagu soo daraya leebalada ay dowladda noqonayso waxyaalaha kaloo u baahan in laga wada hadlo waxaa kamid a arrimaha citizenshipka ama jinsiyadda iyo maqaamka caasimada oo maadaama nidaamka federaalka la qaato ay noqonayso iyo arrimo fara badan oo la xiriira khayraadka iyo fiscal federalism waxyaalaha ama maaliyadda dalka qaabka loo maamulaayo waxyaalahaas oo dhan waxay kamid yihiin arrimo u baahan in qaab siyaasadeed laga heshiiyo kadibna qaab tartameed loo soo bandhigo oo dastuurka qaab qoraal loogu dhigo waa tahay garyaqaan cali aad baad umahadsan tahay arrinta khilaafaadka caanka noqday ee madaxda sare ee dowladda ama maamul goboleedyada iyo dowladda ee dhanka dastuuriga ah sidee looga baaqsan karaa ayaad is leedahay oo loo sixi karaa dastuuriyan waa mahadsan tahay horta muranada madaxweynaha iyo xafiiska wasiirka koowaad ama prime ministerka murano soo noqnoqday oo aada caan u noqday ayay noqdeen dabcan arrimaha keenaya waxaa kamid a arrimaha la xiriira culturka dadka ama dhaqanka qofka soomaalida iyo systemka kusoo barbaaro awoodda inuu raadiyo qeybda ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah in xamaankii garsoor ee u kala gahnaki lahaa labadaas xafiis ee dastuurka uu siiyey awooddaas oo ah maxkamada dastuuriga ah oo markaas iyadan aan dhisnayn oo ciddi u kala gahnaki lahooda meesha ka maqan iyo arrimo la xiriira dastuurka naftirkiisa oo duldulaallo qaanuuneed uu ku jiro oo awoodo isku mid ah labada dhinacba kala siinayo ama aan kala cadeyn ayadoo markaasna ciddii fasiraada iskala hayd sharciga meesha ka maqan marka waxyaalahaasoo la isku geeyo oo ah dulduleelo xagga dastuurka ku jiro oo tusaale ahaan in marna uu leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka qaadaa xelalka golaha wasiirada ama wasiirada marka uu soo jeediyo ra-isul wasaaraha marna uu leeyahay ra-isul wasaaraha ayaa xelka ka qaadayo waxyaalo noocaas oo cilado dhankaas uga jiraan siyaabadii ciddii fasiri lahayd ama kala saari lahayd oo kala garnaqi lahaydna meesha way ka maqanta markii lagu daro dhaqanka markaas ah dadka in awoodaha ay jecel yihiin waxaa imaanaysa marka in muranadaas ay noqdaan kuwa aan la xallin waxaa keenaya in xal laga gaari waayana waa inaan la toosin arrimihii dastuurka dibeegista aan lagu toosin waxyaala dulelada qaanuunka ku jiray ama dastuurka iyo inaan hay-addii markaas awoodda ulahayd aan la sameynin walow sharcigii hay-addaas lagu dhisay waa mar hore lasoo saaray laakiin weli aysan xubnaheedii oo iyagana ku filan xubnaha golaha ayay garsoorka markii la dhiso inay iyaga soo jeediyaan maxkamadda dastuuriga iyo qaabka structurkii maxkamadda dastuuriga ay noqon lahayd oo weli aragtiyo kala duwan ay ka jiraan markii la isku daro macnaheedu waxay tahay in weli khilaafaadku ay sii soconayaan ama markasta la filan karo maadaama aysan mekanismki ama waxyaala lagu xalin lahay meesha eeli waayahay tan maxkamadda dastuuriga waa u imaan doonaa laakiin hadda aan aadno dhanka dowrka dhegeystayaasha su-aalaha na soo weydiiyey maanta dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan dhegeysano assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi oo jooga degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee dowla deegaanka ugu horreyn waan salaamay daadihiya barnaamijka iyo garyaqaanka barnaamijka martida ku ahba laba su-aalood baan qabaa anigu su-aashayda koowaadna waxay tahay marar badan waxaynu aragnaa iyadoo umur ka taagan yahay cidda ay ciidamadu ka amar qaadanayaan ma ra-iisul wasaarahay noqonaysaa mise madaxweynaha arrintaasi dastuurku muxuu ka qabaa miyaanu qeexaynin su-aashayda labaadna waxay tahay dastuurkan jiitamay dhammaystirmi waayey ma la odhan karaa cid bay dani ugu jirtaa oo iyadu danaynasaba inuu dastuurku muddo saa usii jiitamo waanaad mahadsan tihiin dhammaan bahda v o e jaamac waa mahadsan tahay arrimaha amniga markii laga hadlaayo dastuurka waxa uu ijigeeyey cutub gaara oo ka hadlaayo cutubka afartanaad ilaa cutubka nabadda iyo amniga waxaana mas-uuliyadda amniga iyo ilaalinta muwaadiniinta iyo siyaasadda amniga oo mas-uulka ah xukuumadda oo xukuumadda mas-uuliyadeeda u gudanaysa si wadarada ama collective haldhaho iyadaana isticmaalaysa ciidamada kala duwan ee militariga iyo booliska iyo nabadsugiga iyo isliiska oo mid kasta mas-uuliyaadkiisa dastuurka sheegayo habka ciidankaas loo isticmaalayana dastuurka waxa uu sheegaya in heer gaara laga soo saari doono isticmaalkiisa mabaadi'da dastuurka ciidamada in ay ku dhaqmaan ay tahana qodobka uu ka hadlay dastuurka qodobka boqol labaatan saba ayaa ka hadlayo markii magacaabistooda iyo xilkaqaadistooda imaadana iyadana way caddahay oo madaxweynaha ayaa meel mariya laakiin waxa soo jeediya oo magacaabo golaha wasiirada wasiirka aa soo jeediya golaha ayaa ayaa abuursareeya ama ansixiyo kadibna madaxweynaha ayaa meel mariya ama dowladda kasoo saaro marka taas wax oo dastuurka si cad oogu cadeeye oo wax muran oo badan isku taagneyn arrinta la xiriirta dib u dhaca dastuurka iyada nagu jirtaa masalay inta nagu jirto waxaa dhici karta arrimo farsamo iyo in mataqaanaa iyo arrimo la xiriira caqabado kale in iska jiraan waana arrin annaga keliya maaha u baahan in si degan oo wadahadal leh oo wax walba looga wada hadlay loo dhamaystiro dastuurada noocaas oo kale ah wadamada xaaladahan karku jiro marka masalay cid ay dan ugu jirto inay jirto laakiin dibudhaciisa ayaa dib ugu jira dadka soomaaliyeed waa tahay garyaqaan cali aad baad umahadsan tahay dhegaysto kale ayaa hadda khadka ku jira asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdiwe axmed kuna nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka hore waan salaamaa garyaqaanka garyaqaan cali waxaan jeclaan lahay inaan weydiiyo dastuurka lixdankii in loo laabto maxaa diidayo inta laga saxayo lagana dhammaystirayo kan qabyada ah bashiir waa mahadsan tahay arrinta la xiriirta dastuurka lixdankii maxaa loogu laaban lahayo inta dastuurka laga dhamaystiraayo dabcan lixdankii iyo labada kun iyo hadda xilliga aan joogno laba marxaladood oo kala duwan ayaan joognaa isku nidaamka dawladdana waa kala duwan yahay waagaas nidaam dawlad axa ayaa la isticmaalayay haddana nidaam dawlad federaal ayaa jirto marka dastuurkii lixdankii ma ahan dastuur federaal ah wuxuu ahaa dastuur dawlad dhexe marxaladda hadda aan joogno ayaa dastuur federaala ayaa jira dastuurka inuu kumeelgaariya macnaheeda maaha inaan lagu dhaqmaynin dastuurka si kumeelgaara ayaa loo ansixiyey agoosta kowda iyo laba kun labiyo tobanka waan lagu dhaqmayaa waa in la dhamaystirana waxyaalaha hadda u baahan waa waxyaalo ilaa sideed iyo toban qodob keliya waxyaalaha siyaasada u baahan oo ah labaiyo toban dhibic labaatan iyo afar boqol kiiba tabadoor guduud ee dastuurka waa boqol afartan iyo saddex micnaheedu yahay waxyaalaha u baahan in laga wada hadlo waxyaalaha adiga markii laga hadlaayo marxaladahana marxalad kasta xaaladeeda ayay leedahay hadda lixdankii lama joogo markii axdigii labada kun iyo afarta ayaa wuxuu farayay in waxyaalihii axdigaas laga waayo in loola laabanayo labada kun iyo lixdankii labada kun iyo lixdi kun sagaal boqol iyo lixdankii marka waxyaalaha sanjaab u imaan dastuurka wuxuu ka hadlay xeerarka kale ee dalka inta badan ee dastuurka waa mugaadi xeerarka kale ee dalka qodobka boqol sideed iyo sagaal ee dastuurka ayaa ka hadlayo in wixii xeerar dalka uu lahaan jiray ee dastuurka inta laga dhamaystirayo ay sii soconayaan taas oo ah micnaheedu in uusan wax jaab sharciya uusan dhacaynin inta dastuurka laga dhamaystirayo marka ma jirta baahi loogu laaban karo lixdankii isku nidaam iyo isku sistamna maaha waa mahadsan tahay garyaqaan cali dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno caqabadaha dhinaca dastuuriga ah ee horyaala dowladda cusub ee soomaaliya dhegaysto kale ayaa hadda khadka ku jira bismi llahi raxmaani raxiim magacaygu waa xuseen cabdi wehliye oo jooga magaalada nairobi caasimadda dalka kenya waxaan rabaa inaa weydiiyo garyaqaanka garyaqaani mushkiladda ugu weyn ee haysata dastuurka soomaaliya waa maxay ma qabyanimada dastuurka mise fasiraadaha khaldan ee laga bixiyo waa mahadsantaha garyaqaani xuseen waa mahadsan tahay dastuurka mushkiladaha ee ku jiro waxyaalo farsamo oo u baahan in farsamo ahaan loo saxo waxyaalo u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo kadibna arrimo farsamo loo loo bedelo weeye sababada dastuurka waa boqol afartan iyo saddex qodob waxyaalaha u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo waa ilaa iyo sideed iyo toban qodob oo shan qodob ee dastuurka ku saabsan tahay maqaamka caasimada iyo dhalashada markii laga tagay jinsiyadana inta kale ay ku saabsan yihiin nidaamka executiveka iyo structureka dowladda kulika ay samaysan tahay iyo madaxweynaha ra-isul wasaaraha taasoo ka dhigan in qodobo yar ay tahay oo guddiyada ka shaqeynayana ay dabcan ay soo jeediyeen xalalka loo gudbilaha iyo farsamooyinkii wakti kooban ay qaadan karto haddii rabitaan uu imaado dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay saxiixaan sidii markaas laisku fahmi waayana loo bedelo in xeer lagu xalmiyo oo xeerar loos laga soo saaro oo dastuurka weyskiisa laga qaayo marka wax caqabado oo saas u buuran ma jiraan markii laga raadiyo in arrimaha siyaasada iyo kala argdoonaashaha uu meesha yaallo oo keliya dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo soo dhawow walaal magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south suudaan martida barnaamijka daadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay dastuurkan toban jirsaday teeran walba oo xukuumad imaataba waxay ku ololeysaa inay qabyatirayso dastuurka siday ila tahay waxaa gundhigu ah xasilinta amniga dalka iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed waa maxay doorka xukuumaddan cusub mise is leedahay way ku guulaysan karaan hanaanka dhammaystirka heshiiska bulsho ama sida dadka qaar ay u yaqaaniin dastuurka waa mahadsan tahay ayuu waa mahadsan tahay dabcan shaqada dastuurka iyo dibgelinta dastuurka waxaa iskale waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay labadiisa gole marka shaqo ay xukuumadda leedahay ma aha ayaga ayaa laga rabaa in ay hawshas qabsadaan markii laga rabo xukuumadda inay ku leedahay fuubeyn oo wasaaradda dastuurka ay fuubeyso howlahaas iyowixii dhaqaale ee laga baahanyay bixiso waxaa jira guddiga u saaran dib-eegista dastuurka oo ah guddiga madaxa banaana dib-eegista dastuurka iyo guddi ka kooban labada golo ee baarlamaanka oo africa commitee ama kormeerid kule howlaha guddiga madaxa banaan qabanayo waxaa kaloo jirta wasaaradda dastuurka oo iyadana markaas isliinta uqaamisan fuubeynka iyo la socodka howlaha marka waxaan isleeyahay in arrimaha dastuurka mar walba in la sameyn karo wakti fog oo kooban lagu soo gebageben karo arrintaasna waxaa laga rabaa golaha baarlamaanka in uu shaqo fiican ka qabto isla markaasna isaga uu lagala xisaabtamo wixii ku saabsan arrimaha dastuurka maadaama ay shaqadiisa tahay dabcan waa jiraan arrimo siyaasadeed oo u baahan in karancin iyo markaas wadahadal iyo wadaxaajood dastuurka maftiskiisa uu qoraayo in laga wadaxaajoodo iyadoo luuqadaas aysan dabcan ahayn luuqada qaanuunka loo isticmaalo in wadahadal laga galo arrimaha dastuurka lagu qoro dastuurka haddana dastuurada dowladaha ee contract conference ama dagaalada kasoo qabanayo ee kasoo baxayo way way ku jiraan luuqadaha noocaas iyo wadahadalada marka waa arrin annaga gaar nagu ama ahan laakiin waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay aan isleeyahay si fudud ayaa loo qaban karaa haddii niyad wanaag la helo iyo rabitaan iyo kago-aanaansho
garyaq garyaqaan cali soomaali mar walba oo maaragtay arrimaha dastuurka lasoo hadal qaado waxaa maaragtay timaada arrinta maxkamadda dastuurka si loo kala saaro madaxda sare ee dowladda marka sidee dariiqee loo mari karaa in la yegleelo maxkamadda sare ee soomaaliya dowladdanina ma ku guuleysan kartaa ayaad isleedahay maxkamad dastuuriga soomaaliya waa maasanta bukhaari maxkamad dastuuriga in la helo waxay u baahan tahay laba arrimood midda koowaad waxay tahay in la helo xeer maxkamada dastuuriga ay leedahay oo ku shaqeyso kaasoo qeexaaya awoodahooda iyo hanraaca dacwadaha loo maraayo ee gasho xeerkaasna waa la sameeyey waxay kaloo u baahan tahay in la helo maxkamada dastuuriga guddiga golaha adeeg garsoorka dastuurka guddiga u bixiyey oo ahaan jiray guddiga sare ee garsoorka ee hay-adda garsoorka maamulo guddigaas markii la sameeyo ayaa guddigaas ayaa soo jeediya maxkamada dastuuriga qofka guddoomiyaha qofka noqonayo ayaa baarlamaanka usoo jeediya marka guddigaas ayaa meesha ka maqan hadda waxaa kaloo meesha ka maqan oo iyadana muhiim ah siyaasi ahaan in laga heshiiyo maadaama dowlad federaal leeyahay dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxda federaalka inay ka heshiiyaan qaabka ama formationka ay noqonayso maxkamada dastuuriga siyaalo kala duwan baa maxkamada dastuuriga dalalka isticmaalaan keliya ma ahan inay maxkamad gaar u taagnaato oo meel taagan ay noqoto waxay noqon kartaa maxkamada sare in lagu daro oo kale ay noqon kartaa oo maxkamadda suuriya maxkamadda sare iyo maxkamadda sare isku noqoto labadaba maxkamad gaar u taaganna waa noqon kartaa maxkamad darajooyinka kasoo bilaabata caadiga ee darajada koowaad ee federaalka iyo darajada labaad ee saddex darajana waa noqon kartaa meelaha qaarna guddiyo ayaaba laga dhigado arrimaha dastuuriga ah marka taabo badan ayaa dunida loo sameeyaa maxkamad dastuuriga marka la sameynayo waxay u baahanta keliya in la darsho hanaanka la jaan qaadi karo xaaladda soomaaliya oo dalkan aan oga dareynin in mataqaanaa xaaladiisa sababtoo ah kiisaska maxkamadda dastuuriga ee kiisas siyaasi ah kiisa aada culus qaabka loo sameynayo iyo sida looga faa-ideysan karo iyo in xataa la helo darajo kale oo maxkamadda dastuuriga nafskeeda meel looga sii caban karo waa dood u baahan in qaab cilmi ana loo darso siyaasi ahaana looga heshiiyo laakiin wax kasta oo maxkamadii ay ku dhismi lahayd haday dastuurka sheegista dastuurka ay tahay hadday tahay xeerkii waxaa dhan waa diyaarsan yihiin markii laga taga guddigii soo jeedin lahaa oo meesha ka maqan marka waa arrin qaab siyaasadna u baahan wadahadal cilmiyeysan oo ku dhisan qaabka looga faa-ideysan karo maadaama maxkamad dastuuriya oo madax banaan ay tahay arrin nagu cusub waagi hore waxa jiri jirtay branchi maxkamadda kale kamid ah ama maxkamadda kale isu bedeli jirtay maxkamadda dastuuriya marka waa arrin u baahan in siyaabo kala duwan loo darsho laakiin waa baahideeda waa taagantahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cali soomaali oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka igala qayb galay todobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo